dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay inaysan sax ahayn in sheekh mukhtaar roboa mansuur oo horey uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab marna noqday ku-xigeenka hogaanka ururkaasi uu u tartamo madaxweynenimada koonfur galbeed arrintaas iyo wakhtiga ay dowladdu ka hadashay ayaa hadalhayn badan bulshada ka dhex dhaliyey maadaama ay muddoba caddayd qorshaha sheekh mukhtaar robow inkastoo dowladda iyo sheekh mukhtaar roboba ay ka hadleen is-afgaradka ay gaadheen haddana ma jirin wax faahfaahina oo warbaahinta laga siiyey heshiiskaasi siduu xiriirkooda ku bilowday iyo weliba qorshahooda cabdirashiid cabdulaahi maxamed waa wasiirkii hore gaashaandhigga ee xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre horena usoo qabtay guddoomiyaha gobolka baay sidoo v o eda la wadaagay isaga ayaa bilaabay wadahadallada wadaxaajoodka labada dhinac jaamacbulle jaamac ayaa ugu horreyn weydiiyey cidda wadahadalka bilowday iyo sidii uu u dhacay waxaan rabaa in halkaa ka caddeeyo wadahadalka sheekh mukhtaar robow iyo dowladda dhexe federaalka uu maanta madaxweyne ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo ma ahayn mid ayaga u bilowday wadahadalkaasu dowlada ka horreeyey way jireen balse dhabta marka laga hadlayo wadahadalkaasu qofka hordhiga u ahaa ama horseedka u ahaa madaxweynahana ku wargeliyey magaranaysaa dowladdana oo u horseeday in arrintaasu kala shaqeeyo aniga oo cabdirashiid cabdulaahi ah markaasna ku magacaabnaa wasiirka gaashaandhigga ayay ahayd wadahadalladaasna in badan oo ka mid ah qaabkii loo wada hadlay iyo ballamihii lawada galay dhanka dowladda federaalku kamaysan fulin walow siyaabo badan ay isku daydeen dowladda federaalku in howlo badan oo sheekha iyo arrimihiisa la fududeeyo haddana ma suurtoobin taasna waxaanu u dhaliilaynaa ama aanu isleenahay waayah dhaliisha dhaliisha waan u imaanaynaa mudane cabdirashiid waxaan rabaa inaan ku horumarno si ay dhaliishaadu ay bal u noqoto mid ay dhegeystayaashu ku qanci karaan iyo mid kale in aad noo sheegto maxaa ka mid ahaa heshiiska khaasatan qodobada laisku afgartay oo ay dowladdu kasoo bixi weyday waxaa ka mid ahaa sheekhu markii uu dhanka hawshaan uu dhanka dowladda usoo wareegay wadahadallada waxay ka mid ahaayeen in si wada jir ah oo qodobaysan la isla garan karo dalka iyo iyo deegaanka iyo ummaddanu dan u ah ay u wada howlgalaan oo shaqo fiican oo la garan karo lawada qabo balse nasiib daro ma dhicin taas waxaa dad badan oo soomaaliya ay isweydiinayaan oo dadka qaarkood ay su-aal ka qabaan sheekh mukhtaar robow in uu asaga iyo al-shabaab ay kala fikir duwanaadeen ayuu sheegay laakiin in uu fikirkiisii ka tanaasulay raaligelina ka bixiyey ma sheegin marka ma laga yaabaa in aragtida dadweynaha ay ka qabaan ay dowladda dib u soo gocotay oo ballamihii hore ay galeen ay uga baxeen ma jirto arrintaas aragtidaas waa aragti qaldan maxaa yeelay sheekh mukhtaar bishii sideedaad laba kun laba iyo tobankii ayuu shabaab ay isku fahmi waayaan arrimihii ay dalka markaas ay ku joogeen taasaana keentay inuu iska daryeelo kana tago geligeed meel banaana ka dega ka dego lix sano ayay hawshaan wadahadallada soo socdeen shaksiyanana hawshaasu ku hawlanaa laakiin midaan dowladda hadda jirta marka aan usoo daadegno ma ahayn mukhtaar in uu u hadli waayey ama uu iska daryeeli waayey ama shabaab mowqifkiisa cadiin waayey taasoo dhan waa madaxabaabin si kastoo loo dhigaba maxaa yeelay waa tii ugu horreyntii uu caddeeyey shabaab waxay yihiin waxay ku kala tegeen markii labaadna si cad oo qeexan waa tuu u tilmaamay markii masiibadii ay ka dhacday afar iyo tobankii bishii oktoobar sanadkii lasoo dhaafay zobe taas marka waxay caddaynaysaa sheekh mukhtaar in si aan la leexad ku jirin warkan uu cad yahay waadaxna uu yahay arrintaasoo ay banaanku uu isaga dhigay oo markii dambena dagaallo lala galayo shabaab wiil wiilkiisa cabdullaahi mukhtaar uu ku dhintay marka waa maraxabaabin iyo dano kale laga leeyahay iyo siyaasadayn marka laleeyahay mukhtaar iskaba daryeelin iyo shabaab iyo arrimahooda ma kama hadlin iyo marka laleeyahay waa maraxabaabin baan u aragnaa dhinaca kale haddii laga fiiriyo mudane cabdirashiid wasiir ayaad soo ahay dowladdan hadda jirto waad u dhuunduleeshaa wadahadallada ayaad hogaaminaysay xaggee ayay wax iska bedeleen markii la wada hadlay sheekh mukhtaar uu u diyaargaroobay qorshaha ololaha doorashada koonfur galbeed muddona la hadal hayay inuu tartamayo warqadda ka soo baxday wasaaradda amniga iyo isbeddelku xagguu ka yimid arrintaasu waa arrin u baahan in dowladdu ay caddayso meesha isbeddelka ka yimid marka loo eego waraaqda qoraalka ay soo dhigeen baraha bulshada laakiin marka sida kale arrintan kaaga warbixiyo aniga ka wasiir ahaan markaan wasaaradda gaashaandhigga hogaaminayay hadafka guud ee wasaaraddu xasilinta dalka iyo amniga in lagu soo dabaalo dalka waxaa ka mid ahayd in in allaale intii kamid ah nimanka nabaddiidka iyo nimankii kale ee maxaa la dhahayay ku howlanaa dhibaatooyinka dalkaba haddii ay suurtoobayso macquulna tahay intoodii ku habboon wadahadal lala galo intoodii aan ku habboonayna dagaalka iyo xabadda lagu liso taasina ay istratejiga dawladdu ahayd laakiin nasiib daro bilihii ugu dambeeyey dawladdu kuma howlanayn in shabaab lala dagaalamay innaba waxayna ku mashquulsanayd inteeda badan maamul goboleedka iyo siyaasadda iyo hiigsiga labada kun iyo labaatanka marka taas ayaa ka marin habaabanaysa howlihii asalka u ahaa in dalkaana xasilooni lagu soo dabaalo markaad eegtid arrimaha quseeya qadiyadan hadda aan ka hadlayno madaxweynaha ayaa afkiisa ku dhawaaqay inuu cafis fidiyey sheekh mukhtaar ololihiisa doorasho iyo arrimihiisa muqdisho kasoo bilaabay ilaa afhayeen baarlamaan bay wada fadhiseen isaga iyo musharaxiin kale koonfurgalbeed u sharaxan intaa haddii ay wax jiraan dawladduna ay agaasinkeeda iyo howlaheeduna ay fahansan yihiin in sheekh mukhtaar ay la fadhiistaan oo arrimaha ay waraaqda kusoo qoreen ay ku tilmaameen ururo caalami iyo ayaa wax nagala dhexeeya arrintaasu ayay markaa kala hadli lahaayeen laakiin waaga inuu baryo ama saacaddu lagacankeega u garaaco marka mukhtaar uu baydhabo ka dego bulshadii soo dhaweyso wa waa arrin loo arkayo mid dana kale laga leeyahay oona waafi ahayn waafaqsanaynna waxyaalaha ku qornaa waraaqda maxaa ay noqon karaan danaha kale oo ay dowladda dhexe ka yeelan karto musharax u tartamayo mid ka mida gobollada dalka dabcan anigu shaksiyan aragtideyda waxaan u arkaa ismaysa lahayn dawladdu mukhtaar baa issoo sharaxi doona mise hadduu issoo sharaxo wuxuu noqon doonaa shaksi aad la fadgashaan marka maadaama ayagu aysan wadahadalna oo toosa dhanka musharaxnimadiisa aysan kala gelin uuna muuqday nin u cadcad arrimahaas markuu tegay gobolkii dee waa waxay ku noqotay in carqaladeyn iyo isoristaag lagu sameeyo doorashooyinkiisii ayadoo loo marayo qodobo aada laciif u ah sal iyo raabkina aan lahayn adduunka kalena lagu masadiganayo caalam caalamka la tilmaamayna shuqul aysan ku lahayn ugu dambayntii marka aad cabdirashiid ahaan eegtid adoo og xaaladihii lasoo maray iyo dareenka dadka soomaalidu ay qabaan ma isleedahay waa wakti ku habboon inuu sheekh mukhtaar rubow u tartamo koonfur galbeed muddo xilli kooban ay ka soo wareegtay markii uu soo galay heshiiskan wadahadalka kana soo baxay duurka xaasha lilahi waa xilli ku habboon oo aada ugu habboon baan leelahay maxaa yeelay ma aha xilli xilliga shabaab kala tegeen maalinta uu muqdisho tegay ma ahayn lix sare ayay kasoo wareegtay marka muqdisho uu tegayena ka hor maalmo ayuu dagaal kula jiray shabaab marka taasaa kuwa cadaynaysa sheekh mukhtaar in rag badan oo maanta xil isaga dhigaya dowladnimada iyo arrimahooda uu isaga oga farar dhugan yahay ogana daacadsan yahay markay timaado in dalkaasu hadda xasilin lagu soo dabaalo
kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid cabdulaahi maxamed wasiirka hore ee gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya horena u soo qabtay xilka guddoomiyaha gobolka bay waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey waryahayga jaamac bulla jaamac waxaa dhegeystayaal naga xusuusinaa inaanu la xiriirnay dowladda federaalka ee soomaaliya hase yeeshee aynu noo suurtogelin marka ugu horreysa inoo suurto gashana aanu idiin soo gudbin doono aragtidooda ku aadan arrintan